إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayaa lagu weeraray magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku sii siqaya magaalada moqokori ee gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaano hor leh ku dhowaada toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe maleeshiya hubaysan oo gacansaar la leh dowladda federaalka ayaa dil ka geystay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa diya u kala wareejisay beelaha cormo leh iyo mareexaan ee dega gobolkaas ciidamada booliska maamulka la baxay somalilan ayaa laba ruux oo shacabaha ku dilay deegaan hoos taga degmada gibiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya dagaal ayaa ka qarxay gobolka tigree oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka taagneed xiise dagaal ganacsatada magaalada buulafulay ee wilaayada baay ayaa loo qabtay dowlad diini ah taas oo ay ku qaateen duruus kala duwan warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badana toban sano oo xarig ah ayaa lagu xukumay nin jago sare ka soo qabtay wasaaradda difaaca ee ruushka dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan leh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeedda bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku aastaysan saddexda bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhur oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar qarax ah la beegsadeen hoyiga taliyaha canshuurta ee dowladda federaalka ee deegaanka garas baaley waxaana weerarkan qaraxa ah ku basbeelay gaari uu lahaa taliyaha canshuurta ee dowladda federaalka ee deegaanka garas baaley kaas oo yiilay guriga qaraxa lala beegsaday sidoo kale waxa uu burbur xoogan soo gaaray guriga taliyaha canshuurta ee deegaanka garas baaley ee dowladda federaalka iyadoo ay xusid mudan tahay in weerarkani uu si dirqi ah kaga badbaaday taliyaha canshuurta u qaabilsan dowladda federaalka ee deegaanka garas baaley ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku sii siqaya magaalada moqokori ee gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaano hor leh faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir
maanta oo khamiis ah waxaa la xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay si nabad ah ula wareegeen deegaanada gumare iyo xagare oo hoos yimaada degmada moqokori ee gobolka hiiraan kadib markii ay halkaas isaga carareen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka gumare waxa ay qiyaastii sagaal kilomitir u jirtaa magaalada muqokore halka xagare ay dhacdo meel laba iyo toban kilomitir u jirta magaalada muqokore oo ah magaalo istaraatiiji ah waxaana joogitaanka mujaahidiinta ee deegaanadaasi ay saameyn ku yeelan kartaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqokore kuwaas oo dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay bilaabay in ay gurtaan raashinka iyo rasaasta ku keedsanaa baqarada ku yaala magaalada muqokori iyagoo diyaar u ah mar kasta inay cagta furaan oo ay isaga cararaan halkaasi haddii mujaahidiinta ay u soo jihaystaan dadka ku nool deegaanadaasi ayaa xaqiijiyay in wax iska hor imaad ah uusan dhicin xaaladuna ay tahay mid xasiloon mujaahidiintana lagu arkayo waddo kasta gudaha iyo bannaanka deegaanada gacantooda ku soo dhacay waxaa la rumaysan yahay in ciidamadii hore ee halkaasi joogay ay si deg deg ah u gaareen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe halkaa ka jiray cabsi xooggan iyadoo niyad jab iyo qorshe la-aan dhanka difaaca ah laga dareemayay askarta dowladda federaalka ee halkaa ka firxaday la wareegidda deegaanadan ee mujaahidiinta ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo joogto ah iyo isbedelo dhanka xukunka ah taasoo saameyn xoog leh ku yeelatay saraakiisha iyo taliyaasha horkacaya ciidamada dowladda federaalka oo badankooda ka baxay magaalada muqokore iyagoo saldhigtay magaalooyinka jalalaqsi iyo buluburta ee gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee labadan deegaan ee gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay waxa ay ku biirayaan deegaano kale oo u dhow magaalada muqokori oo ah magaalo muhiim ah waxaana hadda la isweydiinayaa bartilmaameedka xiga ee mujaahidiinta kuwaas oo u muuqda in ay ka go'an tahay gaaritaankooda magaalada muqokori ku dhowaada toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya maalinkii shalay waxaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxaa galay gaari ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana kusii jeeday gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey afar ruux ayaa ku dhimatay shilkan ka dhacay degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo uu ku jiro daraawalkii gaariga shilalka faraha badan ee gawaarida ayaa sababa in gawaarida meelo aanan munaasab ahayn ay daraawaladu si xawaare leh ku maraan islamarkaana ay xijin waayaan isteersada gaariga taasina waa mas-uuliyad darro ay mararka qaar galaan daraawalada culimada iyo waxgaradka ayaa marar badan ku baaqa inay ammaanada ilaaliyaan daraawalada mas-uulna ka yihiin rakaabka saaran gaariga
maleeshiya hubaysan oo gacan saar la leh dowladda federaalka ayaa dil ka geystay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi habeennimadii xalay waxaa degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen maleeshiyo hubaysan oo ku sugan degmadaasi maleeshiyaadkan ayaa rasaas ooda kaga qaaday goob ganacsi oo ku taala degmada waxayna halkaasi ku dileen hal qof shacab ah oo ah haweeney halka ay dhaawaceen tiro kale oo dad ah dhaawacyada dadka ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla qoryooley waxaana lala tacaalayaa xaaladdooda caafimaad magaaladan ayaa waxaa jooga maleeshiyaad hubaysan oo iska soo horjeeda waxaana dhacday inay marar badan ku wada dagaalamaan halkaasi dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee ku sugan gobolka iyo goobaha kale ee ay ka joogaan dalka ayaa waxay ka geystaan tacadiyo ka dhan ah shacabka degmada qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada ku dhaqan ka dayrinayaan xaaladda amni darro waxayna hadda wajahayaan caqabado culus oo dhinaca ganacsiga iyo amniga ah oo uga imaanaysa maamulka ka jira halkaasi wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa diyo u kala wareejisay beelaha cormo leh iyo mareexaan ee dega gobolkaas faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan xasan walaayada islaamiga jubbada hoose waxaa ka dhacay munaasabadii loogu kala wareejinayay beelaha walaalaha ah cormale iyo mariixaan beesha cormale ayaa ku wareejisay beesha mariixaan diyo soddon neef ah waxayna beesha mariixaan u cafisay beesha cormale laba neef oo geel ah iyagoo u muujiyey walaaltinimo ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maxamed ibraahim aadan oo ah wakiilka ugaaska beesha cormale wuxuuna diyada ku wareejiyey qaasim maxamed xuseen oo wakiil ka ah suldaan cabdiweli xasan oo ah suldaanka beesha side aadan waxaan ka socdaa beesha orma waxaana wakiilka ah ugaas cabdiqaadir alxamdulilahi rabilcaalamiin ah baa mahadis waxaanu wareejinaya soddon neef ah oo shareecada islaamka ay nagu xukumtay sabdinkaas oo laba neef noola dhaafin dhaafidaas lafteeda waa mahad waxaanu ku wareejinaya reer riixaan ama reer sida meesha aan joognan waxay gobolka jubbada hoose qaasim maxamed xuseen ayaa diyada la wareegay isagoon u mahad celiyey beesha coormale aniga oday ah oday qalacagana la yidhaahdo qaasim maxamed xuseen wakiilna aa suldaanka beesha suldaan cabdiweli xasan waan la wareegnay waana la tashtay labada neef oo cafiska isagaan kala tashtay waana ila qaafay oo waa igu amray wixii ka soo haray oo sideed iyo labaatanka ah siduu ahaa isaga iskale wax dhabiib wax oday iyo waxdii alla ibahayo qabiil iyo dhex ku gulagulaysanaya maaha weli demkii bay u tegahayaan sida shareecada ilaahay ee qabta ciduu asaga wax ka siiya iyada asaga og yeelaasu saasaa wakiilaga ahay inaan ku sigo weli demkii anigana ku sigo xafladda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay walaayada islaamiga ah odayaal dhaqan waxgarad iyo martisharaf ka socotay labada beelood ee walaalaha ah iyo beelaha kale ee deriska ah waxaana goobta laga jeediyey hadallo ku aadan ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada booliska maamulka la baxay somalilan ayaa laba ruux oo shacab ah ku dilay deegaan hoos taga degmada gabiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka gabar oo hoostaga degmada gabili ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay iska horimaad dhexmaray ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dadka deegaanka iska horimaadkan ayay mid kadib markay dadka deegaanku diideen shirkad rabta inay macdan ka qotaan halkaasi kadibna waxay ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dileen laba qof oo shacab ah oo ka mid ah dadkii kasoo horjeestay arrintan qaar ka mid ah ehelada dadkii ay dileen ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan ee warbaahinta la hadlay waxayna ka warbixin dilalka loo geystay labadani qof meydkii horaa noo yaalla dhaawac ayagii iminka la sidayna warkaa iminku go'ay waa nala laayey haddii nalagu laayeyna beeraha yagii baa nalagu laayay ilaa dawladdii muuse biixi baan waar naga qabta oo toban jeer nala khiyaameeyey oy kala dusayaan tana laysay waa dawladda waxaana dilay maxaa la dhahay booliska waxaanu leenahay alla oga aado inaanana sidaa ku tagaynin oonu ku maranayno haddaanu dumar nahay haddaanu inamo yaryar nahay haddaynu agoomihii yaryaray soo kici timay way ku maranayaanninka annaga dhibta ugu badanna soo gaadhsiiye waa booq shalay markuu mucaaradkaa wuxuu ku mucaaradayey inuu xukuumadda hadda talada haysa ee waddani ay ka qaban doonto tallaabo sharciga waafaqsan macdintaa la qodanayo iminkana wuxuu yidhi macdintu waxay haysataa warqado sharciga waafaqsan wuxuu soo bandhigay warqado aan meel aan haysan buu soo bandhigay badhasaabka gobolka gabilaa arrinkaa isagaa shirkadda la socda sheer buu ku leeyahay badheedh cad buu u soo raacay si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli maamulka la baxay somalilan uu doonaya in macdinta dhulkaasi ugacan geliyo shirkad shisheeye taasi oo keentay in shacabka iska diidaan ayna iska difaacaan maamulka la baxay somalilan dagaal ayaa ka qarxay gobolka tigree oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka taagneed xiise dagaal faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli dagaaladan oo u dhexeeya jabhadda ka gooday t b l f oo la rumaysan yahay inay taageero ka helayso dowladda itoobiya iyo kooxda t b l f ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xadka ay wadaagaan canfarta iyo tigreega waxaana uu dagaalku yimid kadib markii jabhada ka gooday t b l f isku dayeen in ay soo aadaan dhanka gobolka tigreega kooxda t b l f oo ka war heshay dhaqdhaqaaqa jabhadda ayaa waxa ay dagaal kala hortagtay xubnahan horay uga tirsanaa ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi haddaba dhagaystayaal wararkii kasoo kordha dagaalkani waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah ganacsatada magaalada bulafulay ee wilaayada baay ayaa loo qabtay dowlad diini ah taas oo ay ku qaateen duruus kala duwan maxamed muudey axmed abu muslim ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya magaalada bulfulay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu qabtay duuro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen ganacsatada ragga ah ee ku ganacsada magaaladaasi dowradan oo socotay muddo maalmo ah ayaa ganacsatadu waxa ay ku qaateen duruus muhiim ah oo la xiriirta habka saxda ah ee ganacsiga iyo sida loola macaamilado bulshada xafladda xiritaanka dowladda waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ee bulofulay qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo martisharaf kale ganacsatada ka faa'iidaysatay dowladda ayaa goobta ka jeediyey hadallo ay kaga warbixinayaan duruusta la siiyey qaala tacaala waaxala allahu lbayca waxarama aribaa arribaa luqatan aziyaada wa sharcan caqdun calaa ciwadin maqsuusin hayri macluumi tamaahul fii micyaari sharc tanqasibu ribaa ilaa qismayni alawal riba alfadl athaani riba alnasii'a tadkhulu ribaa fi shay-ayn almadcuumaat lilaadamiyiin الذهب والفضة أي النقود يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بثلاثة شروط الحلول التقابض التماثل حكم الربا حرام قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا dhacdooyin maanas ka dhayn adduunyadu iska dhayn tan koowaad dayaacu diin diin oo dayaacu tan labaad waxaa la kiyeel dayaacu dunya adduunyada dayac dayaacu diin ami un saa qaadanay qayb ka mid ah waxaa ka mid waxaa ahayd qodobadeed waxaa ka mid ahaayeen khiyaabu taxkiim sharcilah maqanaasho ka maqanay xukunkii la isku xukun sharciga islaam la kuweeyey meesha ka maqan sharciga islaam mani oo isku xukungnay wo isku xukun xukun xukun la-aan ma dhahe ilaan sababto ay maani kan halka aran meel kale lagshartay wii ahaadin si kastaba ha ahaatee ujeedka dowladani wuxuu ahaa kor u qaadidda wacyiga ganacsatada iyo in ganacsatada laga saxo waxyaabaha ay suuragal tahay in ay ku dhacaan muddada ay ku jiraan ganacsigooda ugu dambeyntiina in ka badan toban sano oo xarig ah ayaa lagu xukumay nin jago sare ka soo qabtay wasaaradda difaaca ee ruushka maxkamada ku taalla magaalada moscow ee caasimadda ruushka ayaa ku xukuntay saddex iyo toban sano oo xarig ah wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda difaaca ee ruushka ninka lagu magacaabo taymur ifnof kadib markii lagu helay inuu lunsaday saddex dhibic sagaal bilyan oo lacagta ruushka ah taas oo qiyaastii u dhiganta konton milyan oo dollarka maraykanka ah waana mid ka mid ah kiisaskii ugu caansanaa ee musuq maasuqa ee soo mara ciidamada ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ukraine arrintan ayaa qayb ka ah ololo ballaaran oo ay bilaabeen mas-uuliyiinta ruushka tan iyo sannadkii hore si ay u dacweeyaan saraakiisha sarsare ee militariga ruushka oo lagu eedeeyey musuq maasuq waxaana ilaa iyo hadda dacwada lagu soo ogay in ka badan toban qof oo ay ku jiraan laba wasiir ku-xigeenno hore kuwaas oo horay jagooyin uga soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu